أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen jimco ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkan ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah taliyihii hore maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya oo si cad u sheegay in aan dagaal looga adkaan karin ciidamada mujaahidiinta al-shabaab xilli qowbgariir uu hareeyey maleeshiyaadka murtadiinta iyo gaalada asalka ah ee duulaanka ku jooga qayba ka mid a wilaayaadka islaamiga ah haddaba maxaa xilligan ku soo beegay hadalka ka soo yaray taliyihii hore ee riddada barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobada kale waxaa ka mid ah abey axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya oo shacabka muslimka ah ee reer soomaali galbeed ugu hanjabay inay wajihi doonaan gumaysi hor leh haddii ay muujiyaan wax iska caabin ka dhana ciidamada etoobiya xilli gobollada dalkaasi ay ka socdaan dagaallo sokeeya oo dhaliyey waxyeelo badan qowmiyadaha dalkaasi wadadega oo xusulduub ugu jira sidii ay uga goosan lahaayeen etoobiya inteeda kale marka laga reebo qowmiyadda soomaalida oo iyaga madaxa u raaricinaya gumaystaha haddaba waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa hadalka hanjabaadda ah ee ka soo yaray abiy axmed qodobada kale waxaa ka mid ah in ka badan kun iyo saddex boqol oo ruux oo ka faa'iidaystay dowro sharci ah oo wilaayada islaamiga ee galgaduud ay u qabatay bulshada ku dhaqan deegaana hoostaga magaalada ceelbuur soddon ruux oo dhimasho iyo dhaawac ku noqda shil ka dhaca mid ka mid ah ismaamullada dalka kenya tarambo oo xubnaha ugu muhiimsan xukuumaddiisa ka dhigay sidiibiyiin xagjir ah oo ku baaqay in muslimiinta guud ahaan laga raro dhulka barakaysan ee shaam sidoo kale faafreebka waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa kulan wadatashi ah oo ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan degmada jalalakhsi ee wilaayada islaamiga ee hiiraan maahir iyo suheyb ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idinkala socodsiinayaa waxaadna si toos nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo bartena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad si toos nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeenu ku eegi doonno waxaa uu noqonayaa taliyihii hore ee maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ayaa si cad u sheegay inaan dagaal looga adkaan karin ciidamada mujaahidiinta al-shabaab qodobkaas iyo sidoo kale soddon ruux oo dhimasho iyo dhaawac ku noqda shil ka dhaca mid ka mid ah ismaamullada dalka kenya waxaad ku maqlaysaan xubinteenna hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga alaab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abuayman xubinteenna hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta rediyo alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa ibraahim muxiidiin oo sheegay in dagaalka al-shabaab aan lagu guuleysan karin taliyihii hore ee maleeshiyada xukuumadda muqdisho ibraahim muxiidiin oo maalmo ka hor xilka laga qaaday ayaa isagaoo ka hadlayey xafiladda xilwareejinta waxa uu soo hadal qaaday dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu tilmaamay in muddadii uu xilka joogay uu ku guuldaraystay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab isaga oo xusay in meel walba ay joogaan haddii ay ahaan lahaayeen goobaha ay iyagu ku sugan yihiin iyo gobollada kaleba sidaas darteed ayuu tilmaamay inay adag tahay in laga adkaado xarakada mujaahidiinta al-shabaab bal aan dhegaysanno dagaalkaas uu ku jirana waa dagaal ma aha dagaal dowladeed waa ka dhib badan yahay waa jabhado dagaal jabhadeed waaye isagoo kula jooga kaana maqan nin kaa maqan kulana jooga adigu sidaad ula dirirto waa adag tahay waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa trump oo xubnaha ugu muhiimsan ee xukuumaddiisa ka dhigay saliibiyiin xagjir ah oo ku baaqaya in muslimiinta laga raro dhulka shaam madaxweynaha cusub ee dowladda maraykanka ayaa xilalka ugu muhiimsan ee xukuumaddiisa u magacaabay shakhsiyaad mujrimiin caalami ah oo xasuuq ka soo geystay caalamka islaamka warbaahinta ayaa si aad ah u hadalhaysa ragga uu donald trump u soo xushay in ay hogaamiyaan xukuumaddiisa cusub taasi oo talada la wareegi doonta labaatanka bisha janaayo ee horaanta sannadda labada kun shan iyo labaatan shakhsiyaadka hadalhaynta badan dhaliyey ee uu trump xukuumaddiisa ku soo daray waxaa ka mid ah hexes oo laga dhigay wasiirka difaaca ninkan ayaa hadallo uu warbaahinta ka jeediyey bilo ka hor wuxuu ku bogaadiyey xasuuqa ay ciidamada yuhuuddu ka wadaan magaalada khaza isages waa saliibi xagjir ah oo xubin ka ah xisbiga midigta fog wixii ka soo hara dadka caddaanka ah ayuuna u arkaa xayawaano aan mudnayn in dunida ay ku noolaadaan ninkan uu trump u xushay hogaaminta wasaaradda difaaca ayaa leh taariikh fog oo la dagaalanka muslimiinta ah wuxuuna ka mid ahaa saraakiishii qeybta ka ahaa duulaanadii lagu qaaday waddamada ciraaq iyo afghanistan sanadadii dambe isagoo howlgab ah ayuu ka shaqaynayay telefishinka fox news wuxuuna ahaa falanqeeyo milatari oo mar weliba bogaadin jiray duulaamada yuhuudda iyo nasaaradu ku hayaan muslimiinta sidoo kale trump ayaa la taliyihiisa amniga qaranka u xushay saliibi kale oo xagjir ah waxaa sidoo kale isagana si a eeda loo dhiibay sarkaal mujrim ah kaasi oo la ciroobay la dagaalanka islaamka iyo ehelkiisa waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa soddon qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay kenya inta la hubiyey ugu yaraan toban qof oo kinyaan ah ayaa dhintay halka labaatan kalena ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan kadib markii ay shil culus ku galeen qaybo ka mid ah dalka kenya shilkan baabuur ayaa laga soo tabiyey wadada isku xirta ismaamulada kisumu iyo kakameega gaar ahaana buundada iguhu ee ku taal webiga revaryala dhacdada shilka ah ayaa timid ka gadaal markii booyad shidaal siday oo uu darawalku xakameyn waayey ay ku dhacday laba ka mid ah gaadiidka mataatuuda loo yaqaan oo kusii jeeday dhanka shavakali warbaahinta maxalliga ah ee ka howlgasha kenya waxay soo sheegtay in dadka dhaawacyada ah la dhigay cisbitaalada kale ah mbaale iyo kan guud ee kakameega waxaana laga dayrinayaa xaaladda caafimaad ee ay ku sugan yihiin badi dhaawacyada waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb warbixino kala duwan ayaa mareegta maanta lagu daabacay waxaana warbixinada ku daabacan ka mid ahaa howlgallo ciidamada mujaahidiintu ay ka kala fuliyeen wilaayaadka bakool wajeer mandheera iyo shabeellada hoose iyo gedo aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada bashir waad mahadsan tahay ma jirin hadalhayn sidaas u weyn oo baraha bulshada laga hadalayay aad buu mahadsan walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreeb kurarhka markan iyo abey axmed ra-isul wasaaraha dalka etoobiya ayaa shacabka muslimka ee reer soomaali galbeed ugu hanjabay inay wajihi doonaan gumaysi hor leh haddii ay muujiyaan wax iska caabin ka dhan ah ciidamada etoobiya xilli dagaalo layaan ay ka socdaan qaar ka mid ah gobollada waddanka etoobiya ayna ku loolamayaan qowmiyadaha kala duwan ee waddankaasi iyo ciidanka xabashida ayay xukuumadda abey axmed digniin cusub u dirtay shacabka soomaali galbeed ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa sheegay in haddii ay dadka soomaali galbeed ay qaataan tallaab ay ku diidayaan dowladda xabashida ay wajihi doonaan ciqaab adag sida uu hadalka u dhigay warbaahinta rasmiga ee afka dowladda ku hadasha ayaa faafisay qayb ka mid ah kelimad uu abey axmed u jeedinayey xubnaha xisbiga talada haya ee b b wuxuuna kelimadan diiradda ku saarayay dhulka soomaali galbeed iyo maamulka ka jira ሶማሌ ክልል ሶማሌ ክልል ክልል ከመሆኑ በፊት ክፍለ ሀገር ከሀረርጌ ጋር እያለ ጀምሮ ባለፉት 50 60 70 ዓመታት ወደ ኋላ ታሪኩን ብታዩ ነፃነት አንድ፣ ሁለተኛ ሰላም tusaale deegaanka soomaalida wuxuu soo maray maraaxil kala duwan wax ka badan konton lixdan ilaa toddobaatan sano ay hoos tegayeen gobolka harage ee ismaamulka oroomiya soomaalidu waxay ahaayeen kuwo cadiban oo wax nolol ah aan haysan nolosha iyo naruurada ay hadda haystaan xilligaas ma haysan haddii ay ahaan lahayd boqortooyadii xeyle salaase dergigii iyo xitaa xukunkii e b r d f dadka soomaalidu sidaas ay u dhibanaayeen iyaga iyo caruurtooda ilaa xukunkeenna በንጉሱ ጊዜ በደርግ ጊዜ በኢህአደግ ጊዜ ያለው ሰላም ሶማሌ ክልል በንጽጽር አሁን ካለው በጣም ያነሰ ነው። የተሻለ ሰላም አለው።
barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafareebka wararka dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suweyb cabdulaahi aadaad u mahadsan tahay bashiir maalinkii afar boqol iyo shanaad ayuu socdaa cudwaanka ka dhankaa shacabka magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafayna diyaaradaha dagaalka yuhuudda waxay fuliyeen tobanaan duqaymo ah oo ay ku shahiideen dad aad u fara badan bashiir oo goobaha ugu badan ee saaka duqaymuhu ay ka dhaceen waa waqooyiga magaalada khaza si gaar ah xaafadda beytulaahiya sidoo kale ilaa afar ruux oo falastiiniyiin ah ayaa lasoo werinayaa inay ku shahiideen duqayn diyaaradeed oo ka dhacday mukhayamka albriij ee dhaca bartamaha qidaaca waaxda caafimaadka magaalada khaza waxa ay sheegtay in afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay duqaymihii dhacay ay ku shahiideen dad gaaraya afar iyo labaatan ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol laba iyo toban kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo saddex kun toddoba boqol soddon iyo lix halka dhaawacyadu ay gaarayaan boqol saddex kun saddex boqol iyo toddobaatan kale dhanka kale bashiirow taliska ciidanka gumeystaha yuhuudda bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in tan iyo markii dagaalku uu bilowday laga dilay boqol sagaashan iyo laba saraakiil ah ee laba iyo toban ka mid ah saraakiishaas ayay sahaynadu sheegeen inay hogaaminayeen guutooyinka kala duwan ee ciidanka sahaynada inta badanna lagu dilay dagaalada ka socda magaalada khaza dhanka kale saacadihii lasoo dhaafay weeraro loo adeegsaday sawaariikh ayaa waxaa lagu qaaday magaalooyinka yuhuudda ixtilaalka ay ku haystaan goobaha la duqeeyey waxaa ka mid ah magaalada xayfa sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay magaalada talaabiib si gaar ah agaarka wasaaradda gaashaandhigga yuhuudda ayaa lasoo werinayaa in sawaariikh lagu beegsaday sidoo kale bashiirow taliska ciidanka sahaynada wuxuu sheegay in afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay laga dhaawacay ilaa toddoba iyo toban isugu jira askar iyo saraakiil kuwaas oo badanaa lagu beegsaday waqooyiga magaalada khaza xubintaan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee galgaduud munaasabad lagu soo gebagabeynaya dowla loo soo xiray in ka badan kun iyo saddex boqol qof ayaa lagu qabtay deegaanka jacar ee hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ee galgaduud waxaa dowladan loogu magac daray saxaabiga jaliilka ee muscab ibnu cumeer waxaana ay socotay muddo labaatan cisho ah dadka ka faa'iidaysta dowladda ayaa isugu jiray qeybaha kala duwan bulshada sida odayaasha dhaqanka ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee deegaanka xafladdii lagu soo gebagabeynaya waxa ay ka dhacday isla deegaanka jacar ugu horeen mid ka mid a macallimiinta ayaa ka warbixiyey dowladda iyo dadka ka faa'idaystay walaalayaal waxaad ogtihiin baryahan magaalada taanjacar waxaa noo socday dowro lagu baranayay diinta ilaahay subxaana wa tacaala sida walaalka uu sheegayna dowradaas magaceeda saxaabiga qiimaha badnaa daacigii ugu horreeyey ee islaamka uu diray loona diray magaalada madiina lagu furtay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu ku furtay magaalada laguna faa'iiday diritaankiisa iyo dowraadkii iyo wixii uu qabtay muscab magaaladaas runtii dowladda islaamka aasaaskeeda iyo saldhiggeeda koowaad noqotay saxaabigaasaan ugu magac darnay astaanteedana waxaa weeyaan ajiibu daaci allah ilaahay daacigiisa iyo midka dhawaaqaayo oo noogu yeeraaya xagga ilaahay ajiiba walaalayaal oo muslimiinta ah insha allahu marka dowladan iyo xamladan nooceedan insha allah wuu noo socon doonaa meelo fara badan iyo magaalooyin fara badan iyo tuulooyin fara badan ayaa noo qorshaysan inaan insha allahu noocaan camal u qabano aan gaarsiino dacwadan iyo nashaadinteeda iyo khayrkeed waxyaabaha maxaan ku yidhahdaa dowladan insha allahu taariikhdeeda ay bilaabatay haddaan ku hormaro dowladda waxay noo bilaabatay bishii hore ee kun afar boqol afartan iyo lix bishii saddexaad labaatan iyo kowdeeda si rasmi u bilaabatay waxayna soo gabagowday maanta oo ay ku beegan tahay taariikhda islaamka kun afar boqol afartan iyo lix bisha afaraad afar iyo tobankeeda intaasay socotay dowladda runtii reer jacreedna aad iyo aad ay uga qayb qaateen jacar iyo tuulooyinka ku heeranba ma ahayn dowladan mid ku kooban magaaladan dhexdeeda ma ahayne dadaa waxay ka imaanayeen subax walbay ka soo kala jireen saddex saac laba saac hal saac ilaa nus saac iyo wax ka badan dadkaasna aad iyo aad ay u mahadsan yihiin si guud ahaan dowladan dadka ka faa'iidaystay markii la isku dardaro dadka deegaanka ansaar iyo muhaajiriin mii iyo magaalo waxay gaarayaan inta risaalada ilaahay subxaana watacaala la gaarsiiyey kun iyo saddex boqolay gaarayaan rag iyo dumar ragga si guud ahaan waxay gaarayaan ka faa'iidaystay toddoba boqol iyo lixdan qof ayaa ka faa'iidaystay oo rag ah haweenka ka faa'iidaystay shan boqol iyo afartan qofay gaarayaan inta dowladan mushaarikaysta ee ka faa'iidaysatay dadka waxay isugu jireen dad waxna qora waxna akhriya kuwaas waxay lahaayeen muqarar u gaara muqararkooda wuxuu ahaa ee duruusta loo akhrinayay qur-aanka kariimka juska hoose ee cama ayay qaateen tafsiirkiisa kutubta diinigan waxay qaateen ee kale iyo maxaanku maadooyinka kale kitaabka macruufkaoo la yaqaano cajiibka la yidhaahdo khuda caqiidataka min alkitaabi wasunna الدروس المهمة لعامة الأمة أو قري شيخ عالم كا ابن باز كتاب كسد هذا قاتين ضدك متفوقين فرط يقانا يقرالك talkhiis sifatu salaati nabiyi sala alla alay slam oo ayadana salaadda loogu saxeeyey iyo muxaadaraad iyo towjiihaad fara badanay qaateen guud ahaan culummada ka qayb qaadatay iyo daraasada bixinaysay waxay ahaayeen labaatan iyo laba qof ay ahaayeen labaatan iyo laba mucallim oo duruustaas afar iyo labaatan saac u taagan oo kuwa maxaanku rahda ummigana waxbara kuwo kale maxaanku rahda iyo duruusta kala qaatana saasay ahaayeen marka mudarisiintana intaasaan ilaahay subxaana wa tacala ha barakeeyo intaanan ka bixin ma soo mar kale waa soo noqona laakiin hal mar waxaan rabaa su'aal oo shan doolar saaran waxaan laga rabaa odayaasha waxaad sheegtaa rugniga la yidhaahda ixsaan af soomaali ku sheeg al ixsaano axmed xayla la yidhaha aniga al ixsaan waxa waa farsoor markaan ku sheego waxa waaye alle inaad u caabuddo sida asoo ku arkaya haddaadan arkayn asaa ku arkaya
allahu akbar maasha guraad waa guraad wuxuu ahaa dadka hadda wax loo bilaabay waa weli hadda dadka dhexda maraayo waa maasha allah haye su-aasha saddexaad waxay leedahay waxaad sheegtaa shuruudu laa ilaaha ila allaahu af soomaali ku sheeg العلم مجرد معنا في صومال لك شيء بس شرطك كوبات ساس ساس هو شرطك لبات ساس هو شروط لا إله إلا الله هاي يا في صومال لك شيء
أنا مقعي اللي يرها مؤمن عبد إلقي شروط لا إله إلا الله تضبوا العلم اليقين الإخلاص الصدق المحبة الانقياد القبول جزاك الله خير واشكتي إلهي أكو بركة هي ugaaska guud ee beesha mursade ugaas cabdulaahi daahir axmed ayaa munaasabadaaayaa munaasabadda kelimid ka jeediyey bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baan u mahad celinaynaa marka koowaad marka labaad waxaan u mahad celinaa culummadii jahliga dadka ka saartay dhowr iyo labaatan maalmood dadka waxbaraysay ee maantay ayagoo aad u jeeddaan dadkii amaama almala' hortooda ay wax ka tafsiirinayaan qur-aankii sheegayaan shuruudihii arkaantii wixii la su-aaloo dhan ay ka jawaabayaan allah ku mahadsan uma macallimiintii juhdiga faran badan ku bixisay iyo maktabka dacwada iyo wilaayada islaamiga oo isbahaystay oo runtii awoodda saaray in dadkan jahliga laga saaro waxaa waajib idin saaran ah marka inaad ku camal fashaan wixii leedi baray inaad haysaan wixii idiin dhimanna aad dhammaystirataan waxaa leedinka rabaa dowladaas ilaahaa noo soo dejiyey culammadiia ilaah noo fahamsiiyey dacwo islaamiha noo timiday ajiibuu daaciyala war ha la aado dacwada meesha dacwada ka jiro qof kastay intii aad soo barata salaadaa lagaa saxay tawxiidkaa lagaa saxay arkaanulislaamaa lagaa saxay arkaanuliimaana lagaa saxay wixii lagaa saxay oo laguu sheegay oo lagu soo baray gurgaaga ka bilaaw ilaa ahalkaada oo aan dir cashiirada kala qrabiyo rag iyo dumar intii wax soo baratana waxaan leenahay intay wax baranayeen ilaahay dembigooda alla ha dhaafo koodii hore alla ha dhaafo kan dambana alla hau dhaafo diintana alla ha u sahlo marka jazaakum ullahu khayran anigu waxaan leeyahay diintana hala difaacdo hana la baro alla subxaana wa tacaala muxuu yidhi wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun ilahay saad u caabudaysa adaa taqaan ilaahay wax kale inuusan kuu abuurin ogo wamaa khalaqtu ljinna waalinsa anuu jinni iyo insi ma u abuurin ilaa liyacbuduun inay ani caabudaan maahay wax kale uma abuurin nin walbo ilaahay inuu ilaahay waxuu kuu abuurtay inaad caabuddo ilmayo naaga yeelo beer falo eri yeelo carradaas ka qaflay tolka qaaraankiisa dhiib waxaas laguma abuurin waxaa lagu abuuray inaad ilaahay caabuddo waxaan kale waa adduunye dhiloo aad rabto inaad ku cibaadaysato waxaan ku cibaadaysaa anugu ilaahayow gaajaan u dhimaa haye risaqaada annagaa siinayn risaqaada annagaa ku siinayne cibaadayso qofkii ilaahay wixii ilaahay u caabuda qofkii ka tagown adaa og wixii aad ilaahay hortiisa kala kulamaysay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka ayaa sidoo kale kelimaad ka jeediyey munaasabadda waxaan u mahad celihaynaa culummada dacwada noo keentay ilaa heer gobol iyo heer degmo waxaan u mahad celihaynaa nabadoonnada iyo ogaasyada iyo culummada dhammaan dadkana soo booqday waxaan u mahad celinaynaa dadkan heer jacareed ama meel walba ka yimiday ee soo fadhiistay ee maaragtay dhegta u raariciyey xafladda loo dhigayo diinto ayaanta socotay dadkaasoo dhan aan u mahad celihaynaa ilaahay mahad ha ka gaarto haddii aan intaas ka soo gudbo waxaan leeyahay heer jacareedow dad badanaa u baahnaay oo baahideed qabay nasiibaan u helnay inaan maaragtay maantay nala keeno annaga oo naloo hormariya dacwada aan ka faa'iidaysanno waxaan helnay haddane annagoo maaragtay dacwadii helnaya haddana cirkunaga kor curtay alxamdu lilaah ilaahay baa ku mahadsan intaasoo dhan horta ilaahay aan uga mahad celinno waxaa la rabaa marka waa helnay macaankii malabka carabkaa noogula taray waxaa la rabaa malabka carabka noogula taray dalqadaanya inuu gaaro inaan laqno inaan qalbiga ku dejinno sidaasaa nagala rabaa waxaan leenahay waxaan noo bilowday yaanaan iska layicin
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisa dambena waan isla soo gaarnay dhegaystayaal markan iyo wilaayada islaamiga ee hiiraan kulan wadatashi ah oo dowro berber socotay muddo shan maalina socday ayaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo hogaanka dhaqanka beesha qubays waxaa ugu soo gebagaboobay deegaanka wardhiyan ee hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayada hiiraan wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ku guulaystay inay xaliso khilaaf ka dhex jiray beeshaasi ugu horeyn bayaan ay soo saartay beesha ayaa ku iclaamisay inay heshiisay garabna u tahay mujaahidiinta bariga afrika bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin warqaddan waxaa ku qoran ujeedda bayaan ka soo baxay beesha qubays dhaah kulan isugu jiray dowro sharci ah iyo wadatashi oo qaatay muddo shan maalmood ah oo u dhexeeyey dhaqanka waxgaradka iyo culimmada beesha qubays dhaaheed wardheen ee ay dhaqan wadaagga la ah beesha ismaaciil aadan gaar ahaan sugow rooble kana socday wilaayada islaamiga ee hiiraan loogana hadlayay arrimo dhinacyo badan taabanayay waxaana ka soo baxay qodobada hoos ku qoran kow waxgaradka beesha waxay isla qaateen hor umarinta iyo dardargelinta ku dhaqanka shareecada islaamka lambar labo beesha waxay qaadatay xoojinta arrimaha jihaadka iyo garab istaagga mujaahidiinta bariga afrika allahu akbar lambar saddex beeshu waxay ugu baaqaysaa dadkeeda gabar iyo wiilba in ay ka qayb qaataan difaaca diinta allah lambar afar waxaan caddaynaynaa in aan beri ka nahay murtidiinta iyo gaalada asalka ahba sidoo kale waa qodobka shanaad sidoo kale beeshu waxay baaq towbadkeen ah u diraysaa kuwa ka dhashay ee gaalada raacay lamber lix waxaan isla qaadannay in ay lama taabtaan tahay midnimada beesha qubays dhaaheed lamber toddoba waxaan isla qaadannay in aan dadkeenna gaarsiinno diinta allah ugu dambayntii qodobka sideedaad dhaqanka beesha qubays waxay ka heshiiyeen dhammaan wixii ka dhexeeyey iyo ugu dambayntii beesha waxay isla qaadatay in ay doorato nabadoon ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka wabilaahi towfiiq odayaasha beesha qubays oo ayday bayaanka ayaa sheegay in nabadoon cusub ay caleema saaranayaan waa dadka fikiraaya aayahayna iyo mustaqbalkayna waa ku mahadsan yihiin khayr allaha siiyo meeshaan waxaa ka socday dawra isugu jirta heshiis iyo dowra socotay muddo ilaa shan maalmood ah waxyaabaha ka soo baxayna wixii khilaafaad ahaay oo reerkan dhex yeelay in lagu xaliyey insha allah waxaan leeyahay wixii la xaliyey ilaahay baa ku mahadsan dadkii kaloo ka shaqayna way ku mahadsan yihiin wixii noo dhimeyna insha allahu allah noo raaciyo waxaan leeyahay marka arrintaas oo maanta hadda qodobada la akhriyey bayaanka la akhriyey waxyaabo badana ku jiray oo dhinacyo badan taabanaya uguna badan qofka ra-sulmaal markii la yidhaha qofka di- ra-sulmaalkiisa diinta waaya annaga xoolo kale iyo wax walba waxaa nooga daran diintayna ee reer tulkay diinta islaamka oon ku dhalannay oo maxay ahayd aan ku noolnahay inaan difaacno diyaar ba u tihiy insha allahu tacaala waxaan leeyahay waa garab taagannahay diinta islaamka inaan difaacno oo kitaabka ilaahay aan difaacno horena aan u difaacayni haddana waan u taagannahay Ee, kuwa naga dhashiyo xagga raacina waxaan leenahay allah soo hanuuniyo hadduu alla hanuun ugu talagelin allah naga qabto kuwaasna saasaan leeyahay Ee, sida guudna waxaan leeyahay insha allahu tacaala waxaan leeyahay mujaahidiinta kor allah ka dhigo annagana ilaahay cumrigaayna qaatamo wanaagsan allah noogu qatimo kuwii shahaada ku- oo cumrigooda alla ugu qatimo allah naga dhigo insha allahu tacaala waxaan leeyahay arrintii heshiiskii qabiilkii waxaan duubannay ani hadda nabadoonka beesha aniga waayo hadda saacaddan iila hadlaayo nabadoonaan duubannay caleymsaarkiisaa noo dhiman insha allahu tacaalaa marka insha allahu tacaalaa waxaa la rabaa si farxad leh niyo wanaagsan in loo qaabilo loonana shaqeeyo allah bagayna burcad allah iskugu jiido midii aan ku midownana fadhigan allah ka dhigo insha allahu tacaalaa ee, warkayga waa iska gaaban yahay insha allahu tacaala sharciga ilaahay inaan ku dhaqanno aan ku hogaansanno nagula dhaqo kuwii uu alla tus allah naga dhigo wabilahi tawfiiq بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إخوتي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية waxaan ilaahay marka ugu horeysa u mahdinaa ilaahay mahadiisa allihii makaankan sharafta badan leh nuskukaan keenay na soo waafajiyey ee noo fududeeyey amni iyo ammaana nagu siiyey caafimaad nagu siiyey oo ilaahay eh, nicmadiisa aan la soo koobi karin wain tacuduu nicmatallahi laa tuxsuuhaa marka inta ka bacdi intaan majliska fadhiso oo islaamka ah ama kor ha ka yimaadiina ama dadkii meesha jooga ha ahaadaana waxay ku mahadsan yihiin kasoo qaybgalkooda waxaan u malaynaa dadaa kor nooga yimid dadaa xamar ka yimid dadaa diris ahoo meel walba ka yimid intaas iyagana ay soo qaadeen oo saan ah ilaahay ajri xasanaad ha ugu bedelo niyaddooda oo khayr elan allaha mataqaanaa een, u yeelo intaas ka bacdi horta dadkan een, qabayshdhaha la yidhaaha waxaan u malaynaa khilaafkooda iyo dhibkooda waa iska yaryahay dad iska mataqaanaa waa markii u horreyso nabadoon aan ridna oo khilaafkan soo dhex gala waa dad nabadeed waa dad mataqaanaa culummo ah dhibkoodaa iska yaraay marka in yaroo mataqaanaa uu shaydaan ugu dhex buubiyo xoogaadan hadda inweshweska in soo dhex gashay oo mataqaanaa soomaalidana waxay tidhahdaa aarangeel ilma adeer isma tumaan- is- isma turaan xoogaadaas yar oo ilma adeerta un hadalladii iyo xoogaa ka dhadhacay unbaa xoogaana soo dhex gashay waxaa ilaahay mahadiisa intii yareedna waan qabannay waana is- mataqaanaa ku heshiinay annaga meeshii waa ku heshiinay waxaan u malaynaa shirkan muddo oo shan biri ah loo fadhiyaa shan biri ah loo fadhiyaa waa dowra iyo heshiishiis isku dhex jiro marka waa isku waafaqnay waana heshiinay waxaan ku heshiinay inaan fiyoobaanay oo aayahayna aan ka talinno oo diintayna aan isku maamulno waxaan sheegaynaa inaan heshiinay oo qabays oo heshiiyey saddexdiisa jifi waa saddex jifi saddexda jifi waxay isku raaceen inay fiyow yihiin oo wixii ku jiro xumaana ay ka baxeen Waana intuu ku heshiiyey. marka nabadoonka waa noo dhimin yahay cusub saddex biloodaan qabsanay saddexdaas bilood waxay ka dambeeya insha allahu ku kalan saaranaya inta kalena kana noo haaya inta kala insha allahu ilaahay idinkiis waxay ka sukaa inaan khayr iyo wax walba sii wadno qabanqaabo aan wadno ilaahay muddada hana gaarsiiya marka waxaan xoojinaa bayaanka soo baxay ee ah in mataqaanaa heshiiskii ay ku beelaha ku heshiyeen qubays ay ku heshiyeen in la dhaqan geliya oo bayaan laga akhriyey oo akhyaar ay ka hadashay culummo ka hadashay wacdi iyo wax walba noola sameeyey intaas ayaan xoojinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waxaan kaloo mataqaana ayadana mataqaana soo dhaweynayaa walaalaha aan dhaqanka iyo dhaliyada ku walaalowgnay oo beesha suugow rooble ayagana waxaan leeyahay insha allahu tacaala wax badan ay meeshaan oo carro jifeen ayagana waa ku mahadsan yihiin shaqadan wax badanaa mataqaanaa iskuday badanaa jira jiray laakiin ilaahay hadduu suurgeliyey waxaan halkaan ka caddaynayaa aniga khilaafkii wax badan soo jiitamay oo muddo soo socday inuu meeshii ka dhammaaday beeshii qubays dhaah saddexdeedii oday inay heshiisay oy gacmaha isku jiiday oy mataqaana khilaafkii ilaa sh- lix qodob gaarayay qodob qodob loo dilay ugu dhammaaday haddana heshiis ay yihiin ilaahu intii sabab u ahayn ilaahu ajar sii ilaahu intii sabab u ahayn ilaahu ajar sii ilaahu hadda baahida haddana haysa madar aw ilaahu madar ilaahuna sii ilaahu islaamka kor ka dhig ilaahu islaamka kor ka dhig ilaahu gaalada jibi ilaahu gaalada jibi ilaahu gaala raac jibi ilaahu dhaqaale ahaan u jibi ilaahu mataqaanaa midl- militar ahaan ilaahu u jibi ilaahu niye ahaan u jibi ilaahu kugu cagaalo jibi ilaahu ka dhig ilaahu ukunsisib ku dhacday ilaahu ka dhig ilaahu ayaga mataqaanaa qoorta usu gili wixii baaqi ilaahay ugu talagalay hanuunkooda ilaahu soo hanuuni wuxuu ilaahay utirna ilaahu naga qaba ilaahu adiga awood leh ilaahu adaa awood leh ilaahu aadan ku barini ilaahu aadan nii wanaagsan kugu barini midda kale waxaan u mahadcelinaa walaalaha masaafurka eh alxamdulilah intii ka shaqaysay gogashaan gogol nabadeed eh intii qabanqaabinaysay intii kasoo qeyb gashayna waa u mahadina nabadoonka la ridi asaguna waa u mahadcelinaa si oo nabad eh oo khalaaf aan lahaynaas xilkii noogu dhiibi si nabad eh oos alle og yahay oo aniga aan ku jiri dadkii oo soo xuli aan ku jiri aan nin oo wanaagsan ahludiin eh oon unaka u jeclaanay ayaan u dhiibanay kii diinta nagu hogaamiya allah ka dhigo beeshaan beel burteedba ma ah maqlaysaa mogo ilaah baa mahadle ilaahaygii oo waxaas oo xun naga reebay aan ku mahadsan beeshaan berigii wax farxad ka leexaan horta aan la hadli karin waa heshiin waa fiyownahay waxaan rabnaa gabayskii oo qoryoolay jiro iyo kii xamar jira in isu raadina rabnaa ilaahay qaluubtoodan ha noo soo dumo qaluubtooda allah ha noo soo dumo martidan iyo masaafurka masaafurka ducadiis waa la aqbalaa hana noola duceeya ilaahay inas qaluubtooda aas baraf kusoo rido ilaahay aas aas noo jilciyo waana mahadsan tihiin gaalada allaha jibiyo islaamka kor allah ka dhiga anuku awalba waa anuku waa dhinacan oo dacwada waa- oo ku fiicneen haddaana waa sii kordhinaynaa wixii tabartayne koraan u qaadaynaa waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo kulanka soo xiray ayaa la dardaarmay waxgaradka in nabadoonnada beesha qubays isagoona ugu baaqayn in dhaqangeliyaan bayaankii ay soo saareen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيام هذه السكالة الله النعموين كتير هذا بدن نوغالي وأن كوبي كرين بعد حمد الله سبحانه وتعالى دمان مرت شرفتا يا حضور كقيمها بدن إيه حفلة دان قبل قبل يا جنانة كواه dowradii iyo kulankii qiimaha badnaa ee soo socday muddada shanta maalmood ah una socday walaalaheen beesha qubays dhaaheed ee dadka nagala soo qayb galay oo dhan waxaan leenahay waa ay mahadsan yihiin oo ay ugu horeeyaan dhaqanka nooga yimid walaalaheen dadka ay xaliifka iyo dhaqanka iyo muxuu ahaa dhaliyada yihiin beesha reer sugow waxaa runtii ayagana xusid mudan ragga soo safray iyo kuwa noo joogayba u dhashay beesha dadkaa tirada badan oo ikhyaarta ah qaybo ka mid ah meelo dheerdheer ay kasoo safreen waa yeellaa ku jiray dad ikhyaar hodana badan lahaa ku jiray Ee, aad baan idinkugu mahadcelinaynaa jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum qof walba baahidiisii iyo dantiisii ilaahay ha u daboola subxaanahu watacaala intaa kadib ee, kulanka sida adinkaba aad xusteen ama bayaanka ka muuqatay dhinacyo badan buu taabanayay dana badanna waa looga hadlay Ee, duruusta diinigaana way dhex socotay waxyaabaha marka ee, ka soo baxay baa tusaale u ahaa ama bayaanka sida uu muujinayey khilaafaad baa jiray beesha dhexdeeda ah ilaahay waa nagu guulayay waa la dhammaystiray aan galabta wax culul xuuha xumi ah qof ku tagaaya aanu jirin ilaahay baan ugu mahad celinaynaa subxaanahu watacaala annaga marka bayaankii soo baxay ka wilaay ahaan ka soo baxay beesha reer qubays dhaah waa idinla ayidaynaa waa idinka ajiibnay waa idinka aqbalnay qodobadii kala duwanaa oo aad soo qorateen waxaan rabaa marka in dardaarankayga aan ku koobo dhowr qodob qodobka koowaad oo aan raba inaan naftayda tiinaba u dardaarmo waa taqwa allahi subxaanahu wa tacaala taqwada ilaahay waa wasiyatullahi fi lawaliina waalaakhiriin waa dardaarankii ilaahay uu u dardaarmay dadka kuwoodii hore iyo kuwooda dambaba walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqullah allah aan ka baqno fi siri walcalna si muuqata iyo si qarsoonba allah tabaaraka wa tacaala ka warqabkiisa allaha caliimka cadiimka ee weyn naga sarreeyana abuuray yaanan ilaawin si ilaahay subxaanahu wa tacaala hadhow asaga oo raali naga aan ugu tagno qodobka labaad oo aan nafteyda iyo tiinaba u dardaarmaya bayaankiinina ku jirta waxaa weeye oo aan u dardaarmaya walaalaha reer qubays waad dhaqantihiin maanta waad barwaaqaysan tihiin sida aad u dhaqan tihiinna waxaa tusaale u ah muuqaalkiinna iyo beledkiinna iyo dadkiinna iyo deegaankiinna iyo adinka iyo walaalihiin wanaagga uu idiin dhexeeya jacaylka iyo xurmada idinka dhexaysa waxay tusaale u tahay horumarkiinna ayay tusaale u tahay waxa aan raba inaan dardaarmo waxaa weeye addacwatu waltacliim uma alcamal in aad ka shaqaysaan ummaddan dacwadeedii iyo khayrkeedii waa mas-uuliyad idin saaran qofna gooni uguma uma aho ragga culimmadahay saaran tahay waxgaradkii dhaqankay saaran tahay qof kastoo wax fahmay saaran tahay inaan u wada istaagno diinteenna dadkeenna inaan gaarsiinno oo aan ducaad kulligeen noqonno oo ninka nabadoonka uu ka shaqeeya war dadkayga yaan diinta baran yaysan wax yay waxba gaarin xageebay ku dambeeyeen qole heblaayo dadkii in diinta la gaarsiiya aanna dhaqan gelinno oo kitaabkeenna aan ku dhaqanno waa wixii idiin qornaa qodobkii koowaad oo idiin qornaa weeye in aan dadkeenna kitaabka ilaahay ku dhaqno annagana aan baranno qodobka labaad oo aan rabo inaan ta'yiidiyo horeyna idinkugu qornaa waa garab istaagga iyo muxuu ahaa jacaylka u nusraynta u hiilinta jihaadka iyo dadkiisa jihaadka ilaahay dadka waa ku hormariyaa caqligu ugu kordhiyaa cilmigu ugu kordhiyaa fahamku ilaahay ugu kordhiyaa dad maanta muuqdo oo magac lahaa tihiin jihaadka iyo dadkiisa inaad taageertaan oo aad garab istaagtaan oo aan dhinaciinna islaamka laga soo gelin wiilashiinna maalkiinna naftiinna jihaadka in gabadhiinnaba jihaadka ilaahay ku biiriya garab istaaga qodobkaana waa idiin dardaarmayaa adinka ayaa idin anfici doontaa aakhiradiinna iyo adduunkiinna labadaba qodobka kale oo ikhyaaray aan xoojinaya waxaa weeye waa midnimada qubays dhaaheed iyo dadka ay walaalaha yihiin oo walaalahood ah oo dhaqan wanaagga ay leeyihiin xumaanna aan weligood laga sheegin labadiinna meeloodba waa is waraysannay si gaargaarana waa isu waraysannay si guudna waa isu aragnay isjacaylkiinna iyo muxuu ahaa walaalnimadiinna iyo waxa galabta idinka muuqdo oo aan idinka aragnay wax lagu farxo qofka muslimka farax geliyo annaga xaasidkiinna ma nihin walaalihiin baan nahay xabiibkiinnaan nahay midnimadiinna xoojiya kulligiin baa ka wada hadlay wadajirka qiimuu leeyahay ummadda wadajirkeeda qiimuu leeyahay annaga waxa aan doonayna waa dad muslimiin ahoo wada jira qubays keliya ma ahee waxaan rabnaa caalamka adraaftiisa dadka ku noola muslimiintahe inay noqdaan hal far oo keli ah si ilaahay diintiisa aan ugu wada gargaarno si nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam shareecadiisa iyo diintiisa iyo dariiqiisii aan u soo noolayno marnaha kala tegina isjeclaada isa saamaxa wadajira isxalliya qodobkaana waa idiin dardaarmayaa aad baadna ugu mahadsantihiin istacaawuna wadajira ha kala tegina diinta iyo dacwada isu kaalmaysta qodobka ugu dambeeya oo aan raba inaan idiin dardaarmo ikhyaarey waxaa weeye waa in mar walba aad ka digtoonaataan cadowgu waa dhagara badan yahay ibliis muxuu waa shaqaynayaa marnaha ku kadsoomina cadowga beenihiisa iyo xeeladiisa foosha xun marnaha ku kadsoomina islaamnimadiinna taageera cadowga ilaahay naca garab banneeya khudlaamiya sida haddaba idinka muuqata wiilashiinna iyo gabdhihiinna yaysan gaalo garab u noqonin intaana waa idiin dardaarmayaa ugu dambayntii waxaa xusid mudan oo runtii aan rabay inaan xuso ama aan u mahad celiyo raggii dhallinyarada ee mujaahidiinta ahaa oo beesha ka dhashay dadaalka badan nala sameeyey wax badanoo howla qabtay iyo muxaafadadii ku kabnayd ee reer jalalaqsi ayaguna waxaan leenahay jazaakumullahu khayran wa baaraka allahu fiikum ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu cimrigeenna khayr noogu khatimo midnimada iyo khayrka aan meesha ku gaarnay allah tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu ka dhigo mid dhabowdo sii socoto oo shaqayso dadka qalbiyadoodana ilaahay tabaaraka watacaala inuu isu dumo baggoodana burcad isu mariyo ayaan alla weydiisanaynaa ilaahay subxaanahu watacaalana u toobadkeenna baryadana aan badinno allana waxaan weydiisanaynaa inuu roob daawo ana siiyo ilaahay subxaanahu watacaala inuu roob daawo ana siiyo dadka meelaha ka kala yimid oo laabanayo dariiqa ilaahay ha u fududeeyo ayagoo faraxsan ee dadkoodiiya faraxsan allaha isu geeyo ilaahay idinkii gaaladana allaha jebiyo allaha baabi'iyo ilaahay wuxuusan hanuun ugu talagelin ilaahay muslimiinta ha ka qabto muslimiintana midnimo iyo walaalnimo iyo muxuuha qawinnimo allaha siiyo ilaahay ku wada jiro guulaysta ha ka dhigo jazaakumullahu khayran wa baaraka allahu fiikum kulankeenni qiimaha badnaa wuxuu noogu egyahay halkaas aad baadnu mahadsan tihiin wabilaahi towfiiq guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarhka qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo ballanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا